إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay roobab xooggan oo xalay ka da'ay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya al-kataayib al akhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigaya jabkii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay duleedka deegaanka zabiida ee gobolka shabeellaha hoose shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hoggaanka u haysa dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka maraykanka ayaa ka hor yimid shirkii dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada muqdisho isagoona faray in mar kale lagu celiyo shirkaas dowladda xabashida etoobiya ayaa soo bandhigtay ciidamo ay ku sheegtay inay yihiin ilaalada xeebaha iyadoo shaacisay halka ay ka howlgelayaan warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan maleeshiyaadka taageerada degdega ah ee suudaan ayaa geystay xasuuq cusub oo ay ku nafwaayeen in ka badan toban qof oo shacab ah iyagoo mar kale duqaymo ku garaacay magaalada boorta suudaan intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa labiyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa ka dhashay roobab xooggan oo xalay ka da'ay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mubaarag cumar ayaa inoo haya faahfaahintan habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka da'ay roobab xooggan kuwaasoo geystay khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed muuqaalo kala duwan oo laga soo dubay waddooyinka magaalada caasimadda ayaa muujinaya in ay biyaha roobabka buuxdhi hafiyeen waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada oo ay ka mid yihiin waddooyinka loogu isticmaal badan yahay waddooyinka qaar ayaa waxaa durbadii xiray biyaha roobka taasoo caqabad ku noqotay dadka degan degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir maadaama xilliga roobka u bilowday ay ahayd goor habeen ah wararka ayaa waxa ay sheegayaan in roobabkan ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh degmada xamarjajab waxaa ku dhintay gabar iyo ayadeed kadib markii uu kusoo dumay gurigooda qaar ka mid ah helada dadka ku dhintay degmada xamarjab ayaa warbaahinta ugu warramay sida ay wax u dhaceen meeshaan waxaa ka dhacay xalay fadar ale roobaa da-ay roobkii markuu da-ay gurigan hooseeyey aa gurigan ka koreeyey oo bulkeetiga iyo dhagaxa ku dhisan marka dhagaxii iyo bulkeetiga yaa soo go-ay gurigan kaloo kusoo duldumay wallaahi maamo iyo gabadh ayay u tahay sidoo kale waxaa degmada wadajir ku dhintay askari ka tirsan dowladda federaalk iyo xoole aad u badan mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada ayaa ka warramay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyad ee ka dhashay roobka xalay ka da-ay halkaas waxaan ku suganahay degmada wadajir gaar ahaan aaga garaashka muususuudi iyo school c d meel biyo galeen oo u dhexaysa kumanaan shacab ah ayaa halkan ku sugan askari ka tirsan sida sidaan umalaynayno askari dowladeed uu yahay nin qori wata sidoo kale macamuus ayaa halkan horteena ku jira sidoo kale xoolon ayaa halkan ku dhintay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay eedeemo culus u jeediyeen dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay ka qaado canshuur joogto ah saasoo ay tahay aysan waxba uga qaban meelaha uu sidoo kale roobka saameeyey waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo ay biyihii buuxi dhaafiyeen goobaha muhiimka ee garoonka sida qeybaha baaritaanada xarumaha shirkadaha qaybta sugitaanka dadweynaha ee diyaaradaha iyo xafiisyo kale oo ku yaala garoonka garoonka muqdisho oo ay maamusho shirkad laga leeyahay turkiya ayaa muuqanaysa inaysan waxba ka qaban arrintan iyadoo taas beddelkeeda dhaqaale xaddhaafa ka samayso garoonka sidoo kalena uu turkiga la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka al-kataayib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigaya jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay duleedka deegaanka zabiid ee gobolka shabeellaha hoose cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo eegaya
waa muuqaal kooban oo la daawan karo qadar saddex daqiiqo ah kaasoo soo bandhigaya khasaare culus oo ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay duleedka deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose muuqaalka waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo isku dayay inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyaan duleedka sabiid tiro meydad ciidamada dowladda federaalka ka tirsanaa ayaa lagu arkayaa muuqaalka kuwaasoo bilqan goobihii lagu dagaalamay deegaanka sabiid ayaa ka mid ah deegaanada ay dhowaan dagaal kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana fashilmay iskudayo dhowr ah oo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka kuna doonayeen inay dib ugala wareegaan deegaankan oo dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
وعلى جماجمهم دعس كبر وقل بالدركه النصر من بعد الغلس النصر من بعد الغلس دق الطوف والمعركه هي قدام والغلس
shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hoggaanka u hayso dagaalka ka socda dalka ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka farxaana cali cabdulaahi ayaa faahfaahin umuurahan ku aadan inoo soo jeedinaya madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ahayd shariif sheekh axmed sidoo kalena xilligan ah siyaasi mucaarad ah ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay muqdisho kaga hadlay dagaalka ka socda dalka ee u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinaca iyo dowladda federaalka oo garab ka helaysa shisheeyaha wuxuu soo hadal qaaday arrimo la xiriira maamul goboleedyada ka jira dalka isagoo tibaaxay in xasan sheekh halkii ay ahayd inuu xoogga saaro xalinta khilaafaadka u dhexeeya xubnaha ka tirsan maamulkiisa iyo taagdarida haysato ciidamada ku la-aanaya furimaha dagaalka uu ku mashquulsan yahay arrimaha maamul goboleedyadaasi waxaan la soconnaa shirkii oo kusoo gobagoobo magaalada muqdisho inuu kusoo dhammaado kambeyn iyo in la yidhaho waxaa loo xuubsiibanayaa xisbi weyn marka taasuna waxay muujinaysaa aragtigaabnida ayay muujinaysaa waxaa nasiib darro ah in maanta haddana lasii fogeeyo qaar ka mid ah gobolladii horeba dhibaatooyinka uga dhaceen oo ay ka mid tahay jubbaland waxaan wada ognahay in iskuday inqilaab lagu sameeyey ciidamo loo diray maanta in dib loogu celiyo mataqaanaa maamulka ma jiro maamulaa lasoo dhisayaa runtii aniga waxaan arkaa taas inay tahay riwaayad maxaa yeelay meel aadan gacanta ku haynin aadan tala ku lahayn inaad tiraa maamul aan kasoo dhisaya waa nasiib darro ciidamada markii ay kala daadku ku yimid ama culeys ku yimid waxay ahaaday in dowladdu ay dadaal ku bixiso dib u habeyntooda iyo koruqaadidooda laakiin waxaa looga mashquulay waxyaaba aan wax kasoo kordhinaynin amniga ama aan wax taraynin dagaalka lagula jiro al-shabaab sidoo kale wuxuu sheegay in ay dareemayaan khatar amni hoggaanka dagaalkana uu gacanta ugu jiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana tahay dayacaad ka timid xagga dowladda federaalk isagoo taasi ku tilmaamay mid walaac ku abuurtay runtii maanta waxaan rabaa dareenka amni in uu yahay mid ay dareemayaan meelay joogaanba khatar maxaa yeelay laba sano ka hor ama sanad ka hor deegaanadii al-shabaab ama inay dib ugu soo laabteen belihii lasoo dhaafay iyagaa hogaaminayay dagaalka uusan soconinna dadaal ku wajahan arrimahaas oo wax looga qabanayo taasoo runtii abuuraysa walwal iyo walaac waxay keentay inay dhiiradaan oo goobo badan ay dib u qabsadaan ayay keentay meeshan waxa gaarsiiyana waxa waaye faragelinta iyo qaabdhismeedka lagu ciyaaray loo dhisay hab siyaasi aan loo dhisin hab amni oo aan loo dhisin qaab ciidan dagaal kula jira cadow dowladdu marka ay mas-uuliyaddeeda ka gaabiso waxaa laga yaabaa haddana inay faraha ku fiiqdo dad aan shaqo ku lahayn arrimahaasna waxay tusinayaan hoggaan xumo dulqaad la'aan iyo isku kalsooni darre ayay muujinayaan muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay mas-uuliyiinta ka hadlaya islamarkaana walaaca ka muujinaya dardarta iyo guulaha ay mujaahidiinta al-shabaab ka gaarayaan dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka
maraykanka ayaa ka hor yimid shirkii ay dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ku yeesheen muqdisho isagoona faray in mar kale lagu celiyo shirkaas faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cali aadan dowladda maraykanka ayaa soo saartay war liidid ay ka muuqato oo ku socdo dowladda federaalka islamarkaana looga hadlayo shirkii dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho ee isugu yimaadeen hogaanka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada war qoraal ah oo kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka qaybteeda afrika ayaa dowladda federaalka ku amartay inay ka talageliso arrimaha siyaasadda dhammaan waxa ay u yaqaanaan shisheeyuhu saamiliyda siyaasadda oo ay uula jeedaan maamul goboleedyada dhammaantood iyo siyaasiyiinta mucaaridka iyo waxa ay ku magacaabaan ururada bulshada oo iyaga si toos ah ugu xiran shisheeyaha kusoo duulay dalka haddii aysi sidaas sameynin waxaa dowladda federaalka loo sheegay in la aqoonsi doonin haddii ay la timaado wax aanan qayb ka ahayn dhinacyada aan soo sheegnay ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka dowladda xabashida itoobiya ayaa soo bandhigtay ciidamo ay ku sheegtay inay yihiin ilaalada xeebaha iyadoo shaacisay halka ay ka howlgalayaan faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo gudbinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli madaxa waaxda kormeerka iyo halbeega booliska ciidanka xabishada itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in la sameeyey ciidamo cusub oo ah ilaalada xeebaha ee dalka itoobiya ciidamadan ayay xabishadu ku sheegtay inay ilaalin doonaan biyo-xireenka weyn ee abaay ayna ka hortagi doonaan khataraha soo wajihi kara biyo-xireenkaasi waxaa xusid mudan in dowladda xabishida itoobiya aysan lahayn wax badda ah taasoo ay tahayna in arrintaani ay kaga gol leedahay sidii ay ugu weerari lahayd xeebaha dalalka deriskala ah itoobiya oo ay ugu horeeyaan soomaaliya iyo eritereya dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda waxa ay sheegayaan in dowladda itoobiya ay xoogga saarayso sidii ay ku heli lahayd bad ay iyada maamusho islamarkaana usoo hanqaaltaagayso qaybo ka mid ah dalalka deriskala ah sida soomaaliya iyo eritereya si weliba ha noqotee itoobiya ayaa iminka doonaysa inay ka dhabayso damaceeda gurracan ee ay ku doonayso qaybo ka mid ah badaha soomaaliya ugu dambayntiina maleeshiyaadka taageerada degdega ah ee suudaan ayaa geystay xasuuq cusub oo ay ku nafwaayeen in ka badan toban qof oo shacab ah iyagoo mar kale duqaymo ku garaacay magaalada boorti suudaan maleeshiyaadka taageerada degdega ah ee dagaalka ba-an kula jira militariga suudaan ayaa madaafiic ku garaacay kaam ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo lagu magacaabo abuushoog kaas oo ku yaala gobolka waqooyiga daarfuur waxaana lagu soo warramayaa in madaafiicdaasi ay ku dhinteen afar iyo toban qof oo ay ka mid ahaayeen toban qof oo isku qoys ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen kooxda gurmadka degdega ah ee kaamkaas dhinaca kale ilawaradye ayaa ku soo warramaya in subaxnimadii hore ee maanta oo sabti ah diyaaradaha aan dooliyaha lahayn ee xoogaga taageerada degdega ah ay weerar ku qaadeen magaalada boorti suudaan ee xarunta xukuumadda suudaan taas oo noqonaysa maalintii toddobaad oo xidhiir ah oo ay weerar ku qaadaan magaaladaas inkastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqaymaha saaka lala beegsaday magaalada boorti suudaan haddana waxa ay ku soo beegmayaan xilli shirkadda korontada ee suudaan ay jimcihii ku dhawaaqday in xarunta korontada ee magaalada catabarah ay weerar ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maleeshiyaadkaas taas oo keentay in dab xooggan uu ka kaco xaruntaas iyo in koronto la'aan ay ka dhacdo gobollada webiga niil iyo badda cas halkaas oo ay ku taallo magaalada boorti suudaan warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh